bismillaahi araxmaan iraxiim kulan wacan oo wanaagsan saaxiibadayna maqal dhegaysanayo waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka toddobaadkii tegay iyo arrimaha soomaaliya waxaanahay saaxiibayaal jila jaamac jile barnaamijka waxaad ku maqli doontaan caawa haddii allah awooda leh ogolaado toddobaadkii tegay iyo arrimaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu cusbaa ee ka dhacay geyiga soomaalida haddii aynu ku bilowno toddobaadkan inta badan waxaan ku eegi doonaa laba mowduuc oo kala ah hababka daynacafinta soomaaliya iyo sida ay uga falceliyeen maamul goboleedyada iyo shacabka soomaaliyeed qeyb ka mid ayay noo noqon doontaa barnaamijka intiisa hore dhanka kalena waxaan ku eegi doonaa xaaladaha covid nneteen ee gudaha soomaaliya waxaan ku horumareynaa haddii allah awooda leh ogolaado ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali kheyre oo toddobaadkan ka hadlay barnaamijka dayna cafinta soomaaliya oo markii ugu horeysay ay soomaaliya soddon sano kadib ay bajedka labaad ka gaartay arrimaha dayna cafinta ee soomaaliya iyo dalalka saboolka ah soomaaliya arrimo ku saabsan ayaan saaxiib yaal idiin soo gudbin doonaa dhanka daynacafinta madaxweynayaasha maamulada hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo galmudug waxa ay aada u soo dhoweeyeen habka daynacafinta iyo halka ay xukuumadda haatan jirta ay marsiinayso arrimaha daynacafinta oo loo ballansan yahay in sanadaha soo socda ay soomaaliya noqoto dal bangiga qeyb ka ah islamarkaana qaata deymaha ay u baahan yihiin waxaa xusid mudan haatan in soomaaliya aysan qaadan karin deymaha caalamiga ah balse ay heli doonto deeqa caalami ah oo uu bixi doono bangiga adduunka faahfaahinno iyo falanqeyn ku saabsan ayaan saaxib yaal idiin soo gudbin doonaa inta barnaamijku hawada ku jiro dhanka kale barnaamijka waxaan caawi ku eegi doonaa toddobaadkii tegay iyo arrimaha soomaaliya xaaladda caabuqa covid nneteen iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya master nuur cadde ayaa waxa uu ku xanuunsanayaa caabuqa covid nneteen ee magaalada london ee dalka ingiriiska faahfaahino iyo falqeyn ku saabsan ayaan saaxib yaal idiin soo gudbin doonaa dalkeena soomaaliya waxaa sidoo kale toddobaadkan laga helay qofkii labaad iyo kii saddexaad oo qaba covid nneteen inkasta oo uusan jirin qofka waa in kasta oo aysan ahayn muwaadin u dhashay soomaaliya midka ugu dambeeyey ee saddexaad ee laga helay xerada xalane ee magaalada muqdisho faahfaahino iyo falanqeyn ku saabsan ayaan saaxiib yaal idiin soo gudbin doonaa haddii allah awooda leh ogolaado barnaamijka waxaa ii farsameynaya saaxiibkay cabdulqaadir dacwo iyo sidoo kale anise cali xuseen oo soo saarista barnaamijka toddobaadkan qayb ka qaadatay waxaanahay saaxiib yaal jila jaamac jile mar kale toddobaad wanaagsan mar kale saaxiibayaal kulan wacan oo wanaagsan sidaan horey idinkugu soo sheegnayba barnaamijka waxaan caawi ku eegi doonaa toddobaadkii tagay iyo arrimaha soomaaliya labadan mowduuc ee covid nneteen iyo arrimaha daynacafinta aynu ku bilownaya ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali kheyre ayaa toddobaadkan waxa uu kormeero kala duwan ku tegay xafiiska wasiirka xafiiska wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya isagoo bogaadiyey arrimaha daynacafinta iyo halkay marayaan ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali kheyre ayaa sheegay in soomaaliya ay gaartay iyo heerka ay kaga mid noqonayso ee bankiga adduunka islamarkaana ay soddon sano kadib la soo laabatay ee kalsoonidii bankiga adduunka uu u hayn lahaa soomaaliya ee dalkeena soomaaliya ayaa muddo waxa uu la jiitamayey ee arrimaha musuq maasuqa oo inta badan soomaaliya sanad walba saameynta ugu badan uu ku yeelanayo musuq maasuqa kaalmaha horena ka gelayay arrimaha musuq maasuqa balse dib u hagaajin ee la sameeyey muddooyinkii ugu dambeeyey ee dowladda federaalka ah ee ku howlanayd tan iyo dowladdii hore ee xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa dib loo hagaajiyey arrimaha musuq maasuqa oo ka jiray xafiisyada dowladda ugu sarreeya dalka ee ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan ali kheyre wuxuu sidoo kale soo hadal qaaday toddobaadkan in soomaaliya ay gaartay guul wax ku ool ah islamarkaana ay la tartami karto wadamada caalamka hagaag saaxiibyaalkaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan ali kheyre oo ka hadlayay arrimaha deencafinta toddobaadkan soomaaliya waxa ay ku guuleysatay arrinka deencafinta sida uu ra-iisul wasaaruhuba inoo faahfaahiyey waxayna kusoo beegmaysaa xili caabuqa covid nneteen ay dunidu la argagaxsan tahay islamarkaana soomaaliya ay u baahnayd deeqaha caalamiga ah ee dunidu ay bixinayso taa oo u fududeynaysa in soomaaliya ay qeyb ka noqoto deeqaha loogu deeqi karo ee dalalka saboolka ah ee uu saameeyey cudurka covid nneteen oo haatan ka dilaacay gudaha soomaaliya madaxda maamul goboleedyada ayaa siyaabo kala duwan u soo dhoweeyey arrinkan iyagoona ku tilmaamay in soomaaliya ay haatan saartay waddadii horumarka cagta madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qorqor ayaa bartiisa facebooka waxa uu ku soo qoray in uu aada u soo dhoweynayo ee arrinka ay haatan ku dhaqaaqday dowladda federaalka ah ee ku saabsan arrimaha ee dayncabfinta wuxuuna sidoo kale bogaadiyey xukuumadda iyo hababka kala duwan ee ay uku jirto dadaalka inay la dagaalanto musuq maasuqyada caalamiga ah dhanka kale madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo shir jaraayad ku qabtay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka warbixiyey arrinkan iyo siyaabaha kala duwan ee ay u saameysay wuxuuna sheegay in uu aada ugu faraxsan yahay haatan halka ay soomaaliya marayso islamarkaana uu soo dhoweynayo soomaaliya iyo guulaha ay qaadanayso intaba الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله عليه وسلم maanta waxaan inta usoo istaagnay inaan taageero buuxdo aan siino go-aankii taariikhiga ahaa ee ay gaareen ka soo baxay bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka oo ahaa qorshihii muddada dheer socday ee daynacafiska soomaaliya ahaa oo go'aan cad oo soomaaliya oo dhan danteeda ah iyo gobonnimada soomaaliya ay ku jirto ka soo baxay xalay taageero buuxdaan u haynaa waana aad iyo aadaan ugu faraxsannahay haddaan nahay dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaan kaloo halkaan hambalyo oga dirayaa madaxda dowladda soomaaliya oo ugu horreeya madaxweynaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda wasaaradda maaliyadda madaxda dowlad goboleedyada madaxweyneyaalkooda iyo wasaaradda maaliyadaha ee madaxda dowlad goboleedyada shaqadii wadajirka ahayd ee sida wadajirkaa lagu qabtay ee iskaashiga iyo soomaalinimada lagu qabtay oo wejigeedii hore si qurux badan ku dhammaaday suurtagalay yaan uga mahad celinayaa waxaan ognahay oon dareemi karnaa inay ahayd mas-uuliyad aad u adag muddo dheerna soo socotay wakhti badanna la geliyey go'aanno aad u qaraar oo maslaxada soomaaliyeed iyo dowladnimada soomaaliya hanaqaadkeeda ka mid ahna lagu fuliyey oo ahaa ilaa iyo sagaashan qodob oo aan horey u jirin la dhaqan geliyey si loo helo dayn cafiska runtii waxaan kaga mahad celinaynaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya oo wakhtigiisa ugu badnaa geliyey in soomaaliya deynta laga cafiyey intaas oo qodob oo sagaashankaas qodob oo dowladnimada soomaaliyana saldhig u ahayd in la fuliyo ay ku adkayd dadka maanta soomaaliyeed ayadana la fuliyey waxaan leenahay hambalyo runtii sharaf iyo sumcad iyo wanaag iyo horumar bay u tahay soomaaliya horey baa loo socday waxaa muuqata dowladnimo iyo sharaf iyo karaamo iyo horumar laga gaaray dhaqaalaha waxaan kaloo rabaa halkaan inaan uga hambalyeeyo shacab weynaha soomaaliyeed guusha u soo hoyatay maanta inaan idhaaha hambalyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu
hagaag saaxiibayaalkaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan lafta gareen eh, oo ka hadlayay arrimaha dayn cafinta soomaaliya ee dhanka kale madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo isla arinkaasi ka hadlay ayaa waxa uu aada u soo dhoweeyey ee arrimaha ku saabsan dayn cafinta waxa uuna dowladda federaalka ah ee soomaaliya ugu baaqay in halka ay kasii wado arrimaha la dagaalanka musuq maasuqa si ay ugu guuleysato ayuu yidhi eh, in ay hanato dayn inay ka qaadato bangiga adduunka maadaama uu sheegay in soomaaliya u baahan tahay maalgelino dheeraad ah Een, waxaan maanta een, aan isugu kin yeeray een, inaan idii muujiyo een, sida aan ugu faraxsannahay ee, u soo dhoweynayno barnaamijka dayn cafinta ee, oo runtii maanta la gaaray een, milestone ama meel aada muhiim u ah waxaa runtii ee, sharaf noo ah dadaal dheerna loo soo galay dagaal run- dadaal runtii aan loo kala harin ha ahaato dowladda ee, qaybaheeda kala duwan fulinta baarlamaanka maamul goboleedyada ee, ganacsatada in maanta la gaaray boyntigii go-aan qaadashada ama waxa loo yaqaano decision point oo soomaaliya deyntana looga cafinayo qaybna ay uga noqonayso ee, bulshada caalamka iyo sistemka dhaqaalaha adduunka haddii een, muxuu ahaay aan dhammaystirno broseskaasne albaabo fara badan oo soomaalida wax weyn u ah u ah muxuu ahaay dhaqaalaheeda u ah muxuu ahaay arrimaha bulshada u ah ka qayb qaadashada muxuu ahaay een, een, een, sistemka ganacsiga adduunka inay noo furmi doonaan maantana runtii isteeb xoog leh ee la gaaray Een, faa'iidada noogu jirta barnaamijkaas waa xagga dhaqaalaha xagga arrimaha bulshada iyo xagga maalgashiga xagga eh, muxuu ahay dhaqaalaha albaabkii ugu horreeyey oo ahaa inaan la macaamilno hay-adaha u qaabilsan ee maaliyadda adduunka sida bangiga adduunka iyo muxuu ahay i m f ama hay-adda eh, lacagta adduunka inaan maanta ka nahay xubin eh, la aqoonsan yahay adduunkuna istaabkaasoon la qaadin cid kastoo doonta inay ama wax nala qabato aysan u furmeen oo qof kastoo aad u tagto marka hore oo kondishanka kugu xiraa ay tahay world bank iyo i m f-ta xiriirkiina soo wanaajiya in qayb muhiima oo deynta maantana laga cafiyey in broseskii aan bilaabayno completion pointigana insha allahu tacaala annagoo sida hadda aan u soconno ama trajectoryga aan ku soconno haddaan kusii soconno muddo saddex sanaa dowladda soomaaliya deynta laga wada cafi doono albaabo fara- fara badan oo dhaqaalane ay noo furmi doonaan arrintaas aas- aadaan usoo dhaweynaynaa waa ku faraxsannahay qaybtii aan ka- aan ka ahayn maamulka hirshabeellena aadaan ugu faanaynaa Een, horta deynta ee, soomaaliya lagu leeyahay oo tiradeedu ay tahay shan bilyan iyo toddoba boqoloo milyan oo qiimaha maanta ah marka qiimaha maanta la leeyahay ee, waxaa la yidhaahdaa ee, net value ee, net present value macnaha maanta qiimaha ay tahay waa shan bilyan iyo toddoba boqoloo milyan macnaheedu waxa waye deynta waqti horaa la qaatay lacagtu intaas waa ka yareed laakiin qiimaha yani ee, doolarku isbedelayay intaas ku timid lacagta intaasa waa lacagtii dowladdii hore ay qaadatay waaye dowladdan hadda jirta iyo dowladihii ka horreeyey iyo kuwii kumeelgaarkaa albaabkaaba naga xirnaayba waa deyn dowladdii hore ay ay qabtay waaye waa deyn jiilkii hore jiilkan usoo gudbiyey annagana mas-uuliyadana saaran waxa waaye broseskan intaan dhammaystirno sistamkeennana aan si fiican u maarayno jiilka ku xiga inaysan u gudbin dadku waxay isweydiinayaan deyntu ma la cafiyey mise stavis deyn cafinta ka horeysa ayaa hadda la qaaday markaad fiiriso doodaha social media bal sharxaad buud ka bixi Ee, runtii dood badanaa ka jirto deynta ma la cafiyey lama cafin ma la khafiifiyey see la yeelay waxaan rabaa inaan si kooban ee, arrintaas aan muxuu ahaa aan uga hadlo Een, kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo lixdii ayaa ee, hay-adaha ee, i m f iyo world bank waxay bilaabeen barnaamij la yidhahdo h i p c h i p c waxa waaye highly indented poor countries initiative hindise deynta looga cafinayo ama looga khafiifinayo wadamada muxuu ahay een, aadna muxuu ahay deyn badan u qaba faqiirna ah saddex broses ayaana loo kala qaybiyey broseska koowaad waxa waaye in i m f ta iyo world banka horta xiriirkii la wanaajiyo oo albaabkii laga bilaabaya ayaga waaye hadda ka hor waxaan ahayn dad takooran sistamka adduunyada aan muxuu ahay ka qayb ahayn bangiyadiinu adduunyada ka xiran elsi aan la furi karin muxuu ahay adduunyada aan lala ganacsan karin waddanka aan la maalgashan karin steebka koowaad marka waxa waaye i m f ta iyo world bank inaan tacaamul la sameyno oo aan la eh, muxuu ahay en- en- aan aan la dhiilgarayno qaybta ku xigta waxa waaye deymankay ayagu nagu lahaayeen oo runtii eh, muxuu ahay qaybta ugu ugu muhiimsan ah in la bixiyo qaybtaas waa la bixiyey eh, runtii dadaal eh, dawladdu ay u gashay wadamo saaxiiba iyo deeqabciyaal badanna ayna damaanad qaadeen ayaa lagu bixiyey hagaag saaxiibayaalkaana wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka hirshabeelle doctor maxamed cabdi waare oo ka hadlayay arrimaha diin cafinta barnaamijka toddobaadkii tegey iyo arrimaha soomaaliya ayaad ku guda jirtaan ee dhanka kale bulshada ku dhaqan gobolada dalka ayaa siyaabo kala duwan waxa ay u soo dhoweeyeen arrimaha diin cafinta oo haatan ay soomaaliya qeyb lixaad leh ka qaadatay islamarkaana meel wanaagsan ay ka marayso ee dad badan oo ku dhaqan gobolada kala duwan ee soomaaliya ayaa ra'yigooda ka dhiibtay arrinkan waxa ayna ku tilmaameen in soomaaliya haatan ay cagta saartay waddadii horumarka ee kuna guuleyso doonto arrimaha caqabadaha ah ee horyaala sida la dagaalanka kooxaha nabadiidka ah iyo weliba ee waxyaabaha kale ee khilaafaadka siyaasadeed ee haatan ka dhex jira maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah ee soomaaliya hagaag saaxiibayaal barnaamijka toddobaadkii tegey iyo arrimaha soomaaliya ayaan eegi doonaa dhanka kale ee barnaamijka haddii aynu u weecanno ee cudurka covid nteen ayaa waxa uu toddobaadkan ee, soo ritay dad fara badan oo soomaali ah waxaana dadka uu soo ritay ka mid ah ee, ciyaaryahano xulka qaranka soomaaliya oo usoo dheelay iyadoona ciyaaryahan ka tirsanaa xulkii qaranka soomaaliya ugu geeriyooday ee cudurkaasi kadib markii uu haleelay dhanka kale ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ee nuur cadde ayaa waxa uu ku xanuunsanayaa magaalada london ee dalka ingiriiska halkaa oo uu ka jiro cubu- caabuqa covid nteen oo saameeyey bulsho weynta ku dhaqan dunida oo idil ee ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ayaa waxa uu haatan ku jiraa isbital lagu dabiibayo xaaladiisa caafimaad waxaana eheladiisa oo toddobaadkan warbaahinta qaarkeed la hadlay ay xaqiijiyeen in uu so- ka soo gudbay xaaladii ugu adkeyd balse haatan uu ku sugan yahay ee waqtiyadii ugu dambeeyey lana filayo in uu ka bogsado cudurkan haatan haya ee inta badan dadka ka bogsado cudurkan ayaa waxa ay dareemayaan qaarkood nafis marka la eego dalka shiinaha oo ah goobtii ugu horeysay oo uu ka dillaacay cudurkan covid nteen ee saameeyey guud ahaan dunida oo idil ee soomaaliya gudaheeda haddii aynu usoo laabanno toddobaadkan ayaa qofkii labaad waxaa laga helay ee caabuqa covid nteen magaalada muqdisho ee dalkeena soomaaliya wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa arrinkaasi faahfaahisay waxa ayna ku tilmaantay ee arin laga naxo inkastoo ay bulshada ugu baaqday inay isdejiyaan maadaama qofkan haatan laga helay caabuqa covid nteen uu yahay qof eh, aan haatan aada looga dareemeyn in xanuunkaasi hayo balse ay jiraan calaamadaha qaar muujinaya kadib markii la sameeyey baaritaano dheeraad ah saaka waxaan rabaa inaan soomaalida iyo bulshaweynta la wadaago in xaalad kale oo corona virus positive ah laga helay muwaadin soomaaliyeed oo waddanka yimid ee muwaadinkaas waa xaqiijinta shalay ayay noo timid xalay noo timid in ay yahay positive muwaadinkaas waa muwaadin aanan lahayn calaamadihii cudurka aysan ka muuqanin waa alxamdulilaah ilaahay waxaan ka rajeynaa inuusan kusoo bixin marka muwaadinka dibadduu ka yimid waa dadka la haayo oo karantiilka ku jira ee, waxaan rajeyneynaa inuusan cudurka kusoo bixin waxaa lahayn doonaa intii analis kale oo laba iyo saddex laga xaqiijinayo waa caafimaad qabaa wax calaamada ah kama muuqdaan ee, xaalado badanoo saas ahaa jira uusan ka muuqanin qofka calaamadihii cudurka Ee, waxaan ilaahay uga baryaynaa inuusan cudurka kusoo bixinin Ee, waxaan rabaa bulshada inaan uga faa'iidaysto ee, maanta wacyigelin ku saabsan cudurka sida looga hortago loo xakameeyo saa la socotaan waddankeenna xaaladda caafimaad waa iska liidataa waa waddan soo koraya dhibaato badan ay haysata waxyaalaha aan ku dadaali karno guud ahaan bulshada soomaaliyeed waxa waa inaan cudurkaas ka hortagno sidaad la socotaan diyaaradihii waa la celiyey ee inta dhimanna waa lagu daba jiraa in la celiyo oo safaradii iyo socodkii waa la hakiyey waxaa kaloo la hakiyey goobihii shaqada oo laba satimaan ayaa la fasaxay waxaa kaloo la hakiyey oo la fasaxay ardadii een, dugsiyada dhiganaysa ee jaamacadaha ee muwaadin kastoo ka yimaada meelaha khatarta ay ka jirto cudurka uu ku haayo waa la xakamaynayaa waa la karantiilayaa ilaa iyo afar iyo toban beri ayaa la haynaya waa wax loo baahan yahay in la sameeyo sababtoo ah qofkina xaaladiisa in la xaqiijiyo haddii cudurka uu qabana aanan lagu daynin bulshada oo intii ka badnay uusan yacni uusan cudurkii qaadsiinin waa taxadar muwaadinada ku jira meelaha karantiilka waxaan ka baryaynaa inay noo dulqaataan ay nala eh, sugaan ilaa iyo la xaqiijiyo in cudurka jirkooda uusan ku jirin waxaan rabaa inaan u sheega bulshada waxyaalaha ugu badan oo laga hadlayaa waxay ahayd in isku socodka iyo meelaha la isugu yimaado ha ahaadaan iskuulaad ha ahaadaan jaamacado ha ahaadaan xaflado totally in la joojiyo aadna loo yareeyo kulamada ay isugu imaanayaan dad ka badan shan iyo toban qofood in la kala dheeraado oo ma aragtay aan gacmaha la iska salaamin in aanan lays hagaraynin oo aan laysu haanyoonin cudurka waxyaalaha uu ku fa- fido oo dhan waa la sheegay wasaaradda waa qaybisay raadiyayaasha waa laga sheegi doonaa wacyigelinta waxaan wada awoodno inaan samayno qof walbo annaga naga mid ah uu samayn karo waaye waa waa idin baryaynaa waxaan idinka baryaynaa in la dulqaato oo ilaa iyo intii amar dambe uu soo baxayo la yareeyo safarna la aadin meelaha waaweyn la isugu imaanin ardada guryaha lagu haayo haddii ardayga iskuulka iyo dugsiga laga celiyey uu guriga joogo laakiin bannaanka markuu u baxo ilmo kaloo badan uu la cayaarayo wax weyn ma aanan sameynin stil weli waxa waa ilmihii contacta leeyihin oo waa- waa waa kulmaya calaamadaha qofkii isku arko waxaa jira toban line oo magaaladan laga fuliyey goboladana laga wada fuliyey qaarkood gobol kastana laga fulin doono waxay soo wacan karaan nambaradaas waxaa loo sheegi karaa waxa uu sameynaya qofkii iska dareema calaamadaha inuu wacdo taleefanka la hago qofkii xanuunka loo- loo tago la fiiriyo haddii calaamadihii uu qofka leeyahayna in la xakameeyo la ogaado qofkaas ilaa iyo intii uu ka caafimaad qaba waa ku celinayaa mar walba soomaaliyay walaalayaal waxaan idin leenahay ha la yareeyo salaanta meelaha cariiriga ayaan la isugu tegin gacmaha waxyaalaha ugu fudud oo lagu qaado waa gacmaha adoo taabtay qof cudurkii qaba meeshuu taabtay gacmaha ugu yaraan labaatan sekan in saabuun iyo wixii looga hortagaya jeermiska lagu dilo in lagu dhaqdo in la yareeyo socodka in qof walba gurigiisa uu isku xakameeyo si asagana u badbaado qofkii kaleeto oo bulshada kalena uusan u gudbin cudurka waa cudur hadduu hal qof qabo qaadsiin kara ugu yaraan toban qof oo guriga joogto waa wax waajibna wada saaran culimo een, eh, civil society takhaatiir qof allaale qof kastoo soomaaliya waajib ka saaran yahay inuu xakameeyo uu ka hortago cudurka in la kala dheeraado inaan salaanta lase salaamin in nadaafadda lagu dadaalo gacmaha aad loo dhaqo qofka nadaafadda jirka iyo nadaafadda guriga iyo meelaha wasakhda biyaha leh uu iska hagaajiyo in guriga la joogo waxyaalaha waa waxyaalaha aad loogu xakameyn karo waxaad arkaysaan wadamo waaweyn oo naga dhaqaalo badan oo naga qalab badan oo caafimaadkooda naga horumarsan yahay in meydadkoodii maalin walba to- qaarkood toddoba boqol ilaa iyo siddeed boqol ay dhimanayaan waxa ugu horeeya waxa waaye waxay dadka iska indhatireen calaamadihii iyo sida lagu xakameyn karo oo ay ka kow tahay inaan laisdhexgelin in la kala dhowrsanaado ayaysan dadkaas aysan raacin fadlan ha la raaco wasaaradda caafimaadka tilmaamaha ay bixinayso waxyaalaha la sameynayo takhaatiirta ur- ururka takhaatiirta soomaaliyeed oo si dhow ula shaqayso culamaa udiinka in la yareeyo bixitaanka aanan la bixin haddaysan muhiim ahayn laakiin eh, loo baxa keliya wakhti yaroo uu qofka soo adeeganayo in goobaha la isugu tagaayo la joojiyo in ardada guriga lagu haayo oo la kala eh, dhowrsanaado waa mahadsantihiin waxaan rajaynayaa ilaahay cudurka inuu naga qabto labada qof oo laga helayna ay ka ba- eh, yacni uusan kusoo bixin oo ka badbaadaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu labada qof waa laba qof oo raga dibadda ka yimid caafimaad qabo ilaa iyo hadda waxaan idiin sheegayaa inay yihiin laba qof muwaadin oo dibadda ka yimid hadda korkooda uusan ka muuqanin cudurka ee keliya la jirkooda uu ku jiro viruska ilaahayna aan ka rajaynayn inuusan ku soo saarin hayn doonna intii loo baahan yahay maalintii uu dhammaado wakhtigii loogu talagalay baaritaan kaloo zaa'id loo sameeya markay negative noqotona aan dayn doono wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waayahay saaxiibayaal wasiirka caafimaadka ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayay taasi hidoo ka warbixinaysay kiiskii labaad ee caabuqa covid nteen oo toddobaadkan laga helay gudaha magaalada muqdisho ee caasimada dalka weli caabuqa covid nteen iyo barnaamijka toddobaadkii tegay iyo arrimaha soomaaliya ayaynu ku guda jirnaaye ee magaalada muqdisho waxaa toddobaadkan laga helay ee ruux kale oo qaba caabuqa covid nteen inkasta uusan ahayn muwaadin u dhashay soomaaliya balse uu yahay shaqaale ka tirsan qaramada midoobay ee xarunta xalan ee ku sugan ee ruuxan laga helay caabuqa covid nteen ayaa la sheegay in uu shaqaynayay inkastoo la baarayo shaqaalihii la shaqaynayay ee wasaaradda caafimaadka iyo xafiiska qaramada midoobay ayaa si wadajir ah u shaaciyey arrinkan iyagoona ku baaqay in ay bulshada soomaaliyeed taxadarto fariimo kala duwan ayaa lagu baahinayay warbaahinta qaranka iyo guud ahaan warbaahinta dalka oo idil iyadoona si baahsan looga hortagayo caabuqa covid nteen oo haatan saameynaya in badan oo ka mid ah dunida caalamka dhanka kale wasiirka dekedaha ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay isu socodka gaadiidka iyo xaaladda caabuqa covid nteen waxa uuna ku dhawaaqay in wasaaraddu ay aada uga taxadari doonto xaaladda badqabka ee muwaadiniinta soomaaliyeed si loo badbaadiyo dhammaan muwaadiniinta ku sugan gudaha iyo kuwa dibadda ku sugan intaba waxa uu sheegay in dadaallo dheeraad ah ay wasaaraddu qaadi doonto waxaa kale oo shirkaasi dhammaadkiisa aan isugu imaanay dhammaan wasiirada ka socotay iyo representativeka ka socday maamul goboleedyada hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dhammaantood halkan ayaan ku kulannay iyo qof alle qofkii ay khusaysay xafiiska ra-iisul wasaaraha dhammaan waan kulannay kulankeenana wuxuu ku saabsanaa sidii loo xakamayn lahaa socdaalka aanan muhiimka ahayn dadka soo gelaya waddanka ka soo gelaya xuduudaha wixii aan ka samayn lahayn strategy midaysan inaan ka samayno innaga oo ka taxadarayna faafitaanka cudurkan coronavirus sida aada la socotiin cudurkan originkiisa ma aha waddankeena iyo africa midnaba ma aha meel ayuu ka soo bilowday laakiin wuxuu ku yimid waddamadan kale socdaal ayuu ku yimid marka waxaan doonaynaa in socdaalka aan xakamayno innaga oo aanan albaabadoo dhan aan xirin marka talo dheer ayaan galnay muddo dhowr saacadood ayay wada hadlaynay waxaana kasoo heshi waxaanu ku heshiinay oon soo saari doonaa insha allah tacaala qodobo muhiim u ah innaga oo ka fikirayna sidii ummadda soomaaliyeed wax alla wixii muhiim ah inay isku socdaan isugu socon lahaayeen innaga oo diyaaradaha dhammaantood aanan aanan la xanibin haddana sidii loo ilaalin lahaa cudurkaasi ee coronavirus waxaa cad in xuduudo dheer aan la leenahay waddamo kala duwan dhinaca badda iyo dhinaca dhulka intaba intaasi intuu ka soo galo qof u soo tahriibay waddankiisii qof waddankiisii yimid xakamayntiisa waad ogtihiin way adag tahay laakiin sidii aan cudurkana ku xakamayn lahayn iyada oo dadkiina ay waddankooda imanayaan marka waxaan runtii ugu baaqaynaa ummadda soomaaliyeed ee jooga waddamada dariska ah ama xuduudaha isticmaalaya inay ka soo galaan in ay joogaan meelaha ay joogaan inta cudurkani runtii uu socdo oo aan ilaalinno socodka aan yarayno hadduu ilaahay ka raali noqdo xamuulka aanan ahayn raashiin iyo dawo iyagana xuduudaha intuu ka soo galo waddanka dhexdiisa rabo inuu si local ah uu u socdo isagana shuruuc ayaa ka degan shuruucdaas ayaan marsiinaynaa kuwa badda ku mashquulsan in ay keenaan xamuul aanan ahayn raashiin iyo dawo iyagana sidoo kale hadda oo kale xilligan waa xilli adag waxaa loo baahan yahay in la xakameeyo waxyaabaha aanan muhiimka ahayn oo cudurna inoo keeni kara dhammaanteen marka ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay dhammaantood isgarab istaagaan xilligan runtii sida ay hadda maamul goboleedyada iyo inta hay-ad ay shaqayso ay arrintani khusayso oo dhan ay u samaysteen xiriir joogto ah oo ka baxsan siyaasadda wada shaqayn iyo ilaalinta amniga iyo caafimaadka dalkeena iyo dadkeena aan ka shaqaynayno sidaasoo kale dadweynahana inay noo garab istaagaan oo xamuulka noo soo gelaya waddankeena micnaha lahayn inaan iska ilaalinno xidi xun baa lagu jiraa cudurkan iskama celin karno waad ogtihiin ilaahun baa naga celin karaa marka waxaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqaynaa in ay xamuulkaasna naga ilaaliyaan iyagana socodka ay naga yareeyaan si shaqadeena ay inoogu fududaato wax alla wixii kale ee kasoo baxay heshiiskaasna waan soo saari doonaa laakiin waxaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay oon welina arag wada shaqaynta rasmiga ah ee ee daahfuran ee ka dhexeeya hay-adaha ay khuseysay iyo maamul goboleedyada iyo wasaaradaha oo dhan ee ay khuseysay ayaan runtii aad ugu faraxsanahay insha allah tacaala waana soo saari doonaa iyada oo qoraal ah wixii heshiiskaasi kasoo baxay hagaag saaxiibayaal barnaamijka toddobaadkii tegey qodob ka baxsan labada mawduuc ee aanu barnaamijka inta badan ku falanqeynayna caawi waxaan eegi doonaa galmudug toddobaadkan waxaa baarlamanka galmudug ay u fududeeyeen amaba waqti dheeraad ah ay siiyeen madaxda galmudug ugu sareysa madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyaga oo magacaabista golaha wasiirada iyo caleemasaarka intaba ku daray waqti dheeraada madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug ayaa ka warbixiyey arinkaas toddobaadkan isaga oo la hadlay isaga oo la hadlay warbaahinta madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug ayaa toddobaadkan waxa uu ka warbixiyey arrinkaas isaga oo magaalada dhuusamareeb kula hadlayay warbaahinta waxaana u mahad celiyey baarlamanka waqtiga ay ugu dareen xukuumaddiisa faraxsanahay inaan markii saddexaad baarlamaankaygii sharafta leh aan hor imaanayo anoo ka codsanaya muddo kordhin muddo kordhintaasaan codsanayno uma iman si mataqaanaa iska iska iska dhaca laakiin waxay ku timid duruufo adag oo waddankeennii soo wajahay oo cudurkan coronavirus uu ku hayo waddankeennii iyo iyo dunida caalamkaba waxay kaloo sidoo kale ku qotontaa soo jeedintii madaxda qaranka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay amreen inaan la isku imaan karin kulamo waaweyn annagu ka xukumad ahaan bishaan ayaan qorshaynay caleemasaarkeena in wax walba inoo dhammaadaan waanaan diyaargarownay diyaargarow buuxa laakiin duruufaha yimid darteed annagoo u turayna shacabkeennii galmudug iyo martida noo imaanaysa ayaan arrintaa u baajinnay sababtaa waxaa laga yaabaa martida imaanaysa meelo kala duwan maalinta maadaama ay ka imaanayaan inay cudurkii la yimaadaan oo ay gobolkeennii soo geliyaan waxaa kaloo macquul ah isku imaatinkaas gobolka la isugu imaanayo inuu cudurkii ka dhasho annagoo shacabkeenna u turayna ayaan munaasabaddaas kan salnay sidaa daraaddeed ayaan ku codsanaynaa in muddo soddon casho ah oo kale naloogu daro macnaheeda maahan soddonka casho inaan dhammaysanayno haddii toddoba beri gudahood cudurkan uu ku suulo waxaan u baahannahay shan beri aan ku diyaargarowno oo keliya waxaana kale waa noo diyaarsan yihiin horaan ka qabanaynaa haddii muddadaas ay ku dhammaatana waa arkaynaa ilaahay hadduu yidhaahdo alxamdulilah mudane madaxweyne waxaana la fadhiyay kooramkeenu waa laba iyo toban waxaa diiday eber waxaa ka aamusay eber waxaana si caqlabiyada kuugu codeeyey laba iyo tobankiba sidaas ayay ansax ku tahay soddonka maalmood
gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaateen heestan
Alago, alago,
geedkii xubiga goorkan beerisniriye nacabguda siitiyo xangargaarsada
intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamid ah waa bahdi radio cadaado oo idin leh nabadgelyo barnaamijka waxaa soo saaray anise cali xuseen waxaa farsamada qayb ka qaadanayay saaxiibkay dacwo anigu waxaan ahay jila jaamac jile dhammaantiin waad mahadsantihiin